shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
cabashada soomaaliyeedna khilaaf iyo kalsooni kala noqosho iyo kala tag laguma xallin karo waxaa lagu hallin karaa walaaltinimo iyo wanaag iyo wadahadal iyo maxayna ka khaldamay iyo hebelow maxaad ka cabanaysaa baa lagu xalinaya ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay labaatan iyo shan sanaynu war iyo qori qori ku taag wadney aan niyadeenna dejino wanaaggeena aan dejino annaku hadday sunna wa jamaaca tahay iyo hadday jubbaland tahay iyo hadday puntland tahay iyo haddii dad kaloo shacab cabanaya ay tihi kulli mas-uuliyaddeeda wey inaanu xalino oo heshiisiino oo waxay u midaysan yihiin oo ka wada raalli yihiin aanu keenno taa way mas-uuliyaddeeda marka waxaa loo dirayaa kismaayo wafdigii golaha wasiirada golahuu hore u go-aamiyey iyaga laftigooduna markii ra-iisul wasaaruhu tegay niyad wanaag bay muujiyeen baarlamaanka soomaaliyeedna cabashadii uun shacabka ay tixgeliyeen laakiin waxoo dhan xukuumadda ayaa nabad ka keenaysa iyo wanaag iyo dib u heshiisiin ka keenaysa sunna wa jamaaca sidaasoo kale waa la arki doonaa laakiin maamulka iyo dalkani inuu dhismo amar iyo kala dambayn inuu soo noqdo gorgortan male nin kalsoonina noqonaya iyo nin kaleba dowladda responsibilitigeeda iyo waajibaadkeeda way fula